أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين slى اllه وsلم عlى نabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعiin ama bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الnuur casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda soddon iyo sagaalaad ee suuradda ka mid ah labadan aayadood midda hore iyo midda dambe waxaa alla tusaale uu ku bixinayaa gaalka camalkiisa iyo camal kasto oo aan iimaan lagu samaynin iyo ikhlaas meesha uu ku dambeynayo oo haddii camalku uu waayo iimaan oo isagoo gaal ah qofku uu wax wanaagsan sameeyo adduunyada dhexdeeda uu ku sameeyo waxaa marka wanaagsan aakhiro inuusan waxba ka helaynin oo waxaa laysku shabahayaa camalkii gaalka iyo qof ooman oo biyo raadinayo oo dhalanteed ama yacnii wirwirka marka waqtiga kulaylka la joogo dhulka bannaanka ahee gegida ah markay qoraxda ku dhacdo qofka uu u malaynayo biyo iyo meeshaas inay ku jiraan ula muuqanayso meeshii marku tagana oo waxweynayo marka camalkiisu waa saraabkaas iyo dhalanteedkaas oo qofka oo mani aan waxba u taraynin marka maalinkuu ugu baahi badan yahay ayaa camalkiisu uunan waxba u taraynin waayo macnaha marka saraabka iyo waxaa laysku mihaalinayaa gaalka camalkiisa sababta uu camalka waxba ugu tari waayeyna waxay tahay iimaankii ayaa ka maqan adduunyada inaan waxba lagu siinaynin miya marka macnaheeda maya adduunyada waa dhacdaa in wax lagu siiyo iyadoo weliba mashiicada lagu xiray man kana yuriidu xarha alaakhirati nasid lahu fii xarhihi waman kana yuriidu xarha addunyaa nu'tihi minha iyo suuratu lisraa-na waxaan kusoo marnay man kana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriidu in alla gaalku adduunyo sii karo adduunyadaana ay u tahay muqaabil ay uga tahay wixii isagu uu sameeyey ee wanaagsanaa haddii uunan dulmi iyo inuu wax ku dhibo uunan u sameyneynin waay suurat lfurqaanna waa ugu tegi doonaayo waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu haba'an manhuuraa marka allah aayadani wuxuu leeyahay waladiina kuwii kafaruu kufriyey acmaaluhum acmaashoodu ka saraabin dhalanteed oo kale weeyaan dhalanteedka oo biqiicatin bannaan ama ban dhexdeed ahaaday yaxsabuhu ou malaynayo saraabka oo dhalanteedka oo yaxsabu uu malaynayo hu isaga addam-aanu midka ooman oo haraadan uu malaynayo maa-an biyo uu u malaynayo xataa idaa markii jaa-a uu yimi ou yimid hu saraabkii uu u yimid kii oomanaa markuu u yimid hu saraabkii iyo dhalanteedkii lam yajid ma helin hu isagii saraabkii iyo dhalanteedkii shay-an waxba kama helin wawajada allaha allow helay cindahu cinda camalihi camalkiisa agtiisa ayuu alla ka helay fawafaa waa oofiyey alle hu qofkaagu u oofiyey xisaabahu xisaabtiisiibuu u oofiyey oo u dhammaystiray xisaabtii ou mudnaa wallaahu alle sariicun mid sariiculxisaabi xisaabtiisu miday deg deg badan tahay ow amase ka dulumaatin acmaaluhum acmaashoodu ka dulumaatin mugdiyaal oo kala waay dulumaadka oo fii baxrin bad dhexdeed ahaaday badda oo lujiyin mool ah oo aada mool u ahoo god ah oo biyuhu ay ka buuxaan kaa oo yaqshaa baa badda oo yaqshaa ou daboolayo baxarka mawjun ou daboolayo hir hirka oo min fowqihi korkiisa mawjun hir ou ahaaday hirkaa dambe oo min fowqihi korkiisa saxaabun daruur ay ahaatay dulumaatun haadihi tani dulumaatun mugdiyaalo waaye bacduhaa mugdiyaalka oo bacduhaa qaarkeed fowqa bacdin qaarka kale korkiisa ahaatay oo kala sarreeyo idaa haddii akhraja uu soo bixiyo yaddahu gacantiisa lam yakad ma ku dhowaanayo oo ma sigayo yaraa inuu arkayo haa gacantiisaba uu arkaayo maba ku dhowaanayo waman qofkii lam yajcal illaahu alla uunan u yeelin lahu isaga nuuran iftiin iimaan qofkuusan alla u yeelin famaa lahu uma sugnaanin isaga min nuurin wax iftiina uma sugnaaninkaasi wuxuu alle aayaddaa hore marka camalka gaalka ayaa waxaa lagu shabahay saraab iyo dhalanteed ama dhaan dabagaalle qof walba siduu u yaqaano saraabkuna waa qofka marka uu meel laami ah ama yacnii dhul markaa dhagax ah ee bannaan marka uu waqti kulayl badanoo lixda saac oo kale qoraxdu intay ku dhacdo marka uu meel dheer uga jeedo wuxuu u arkayaa meeshaas inay biyo ku jiraan markuu yimaadana eber waayo waxba ma leh marka gaalku sidaabuu camalkiisa aakhiro isagoo u baahan markuu yimaado uu ugu hungoobayaa sababtuna waxay tahay waa camal aan aasaas iyo iimaan ku dhisnayn marka alla wuxuu yidhi waladiina kuwii kafaruu kufriyey acmaaluhum acmaashoodu ka saraabin dhalanteed oo kale waaye ama dhaandabagaallo oo kale waaye kaa oo saraabkaas oo biqiicatin dhul bannaan ahaaday korkiisa ama dhexdiisa biqiicatin marka waa jamcu qaacin weeyaan qaac sida loo yidhaahdo jaarun iyo jiiratun ayb dhalanteedka oo biqiicatin ban ama meel gegi ahoo bannaan ah kaa oo yaxsabu uu malaynayo hu dhalanteedka uu u malaynayo addam-aanu midka ooman yacnii yaxsabu dam-aanu kan ooman ayaa malaynayo hu saraabkii iyo dhalanteedkii ayuu u malaynayaa maa-an biyo buu u malaynayaa xataa idaa goortii jaa-a uu yimaado hu saraabka markuu u yimaado dhalanteedkii markuu dul yimaado waa meeshii biyuhu ka muuqanayeen markuu dul yimaado ee saraabku wax jiraba ma ahan maxaa damiir loo siinayaa seese loogu imaana wax jiro unbaa loo yimaadaaye macnuhu marka culimada waxay leeyihin jaa-ahu jaa-a mawdica saraabi wynaan meeshii wax uga bidhaamayeen oo ay biyuhu uga ugu malaynayeen inay biyaha ku jiraan mawdicaas markuu yimaado waay ile mawdicu iyadu waa meel jirto waaye qofkuna ou imaan karee laakiin dhalanteedku wax jiraba maba ahanba isaga waa cadam marka xataa idaa goortii jaa-a uu yimaado kii oomanaa hu mawdica saraabi dhalanteedka meeshiisa marka uu yimaado lam yajid ma helin hu saraabkii iyo dhalanteedkii kama uunan helin ama meeshaa dhalanteedku uga muuqday shay-an waxba kama helin ayb ama lam yajid maa dannahu shay-an wixii uu malaynayay waxba ma noqoninba kama uunan helin wawajada allaaha allow helay cindahu cinda camalihi damiirkaa marka in loo celiyo cinda camalihi yacnii gaalkii marka camalkiisiibuu he yacni allow helay cinda camalihi camalkiisa agtiisa bilmirsaadi isagoo ilaahay kuurgala u ah oo markaa u kuurgalayo oo aada uga warqabo ugayacni markaa mirsaadka ugu jiro ee aan ka fakan karin ama cindahu in la yidhaha cinda halaakihi wawajada allaha allow arkay ou helay cindahu cinda halaakihi halaagiisa agteeda waxa uu la kulmay waa un rabbi oo meeshii markaa yacnii isaga kuurka ugu jiro unbuu arkay marka hungurigii iyo wixii uu filayey iyo camalkiisiina wuxuu tara qiyaamihii markuu tago ma arkaayo meeshiiba wuxuu ka arkayaa alle oo xisaab diyaar ula ah oo camalkiisii u xisaabinayo unbaa meeshii marka uu ka helayaa fa wafaa waa u oofiyey alle hu qofka kaabuu u oofiyey xisaabahu xisaabtiisiibuu u oofiyey ay jazaa-a camalihi xisaabtu marka waa maxay camalkiisa abaalmarintiisii baa loo oofiyey waay marka adduunyada intuu joogayna waxbuu kasoo qaatay dhammaystirkii marka markaa waxay noqotay aakhiradii marka in camalkiisii abaalmarkiisii loo dhammaystiro waana naar ile gaalnimadu un naar unbay u socotaay ayb haddii marka la yidhaha adduunyada inuu wax kusoo qaatayna fa wafaahu xisaabahu adduunyadii baa wixiisii lagu soo siiyey oo halkan marka waxa u yaalla qiyaamihii halaag unbaa u yaalla waay marka wallaahu alle sariicu lxisaabi xisaabtiisu miday degdegaysa waaye oo aan xisaabta waqtigeeda uunan ku dheeraanaynin ow ka dulumaatin tusaale kale waaye oo alle acmaasha gaalada haddana uu tusaale kale ka bixinayo marka waxaa la leeyahay acmaashoodu sida ay u fasaadayso iyo sida ay yacnii jahliga ay ku camal falayaan waxay la mid tahay nin bad ku jiro oo haddana mool uga sii jiro ee baddii marka moolkii waa mugdi hirarka kasii sarreeya waa mugdi kale daruurta markaa hayso oo baddii ka koraysaa waa mugdi kale qofkaasi hadduu gacantiisa soo bixiyo uma jeedo mana arkaayo xataa qofkaasi marka yacni waxaa laga wadaa gaaladu waxay camal faleen adduunyadii waa ku dhibtoonayaan waa camal falayaan laakiin meel ay u socdaan ma yaqaanaan camalkooduna waa camal marka baaba ah oo mugdi iyo jahli ku dhisan qof kastana maahmaahdaas qeyb buu ka qaadanayaa ee ku camal falo ilaahay u dhowaado waxuusan ogeyn ugu dhowaado haddaad marka isdaaliso de aayadda kale waxay leedahay caamilatu naasiba wejiyaale markuu alle subxaanahu watacaala uu ka hadlaayey hal ataaka xadiidu lghaashiya wujuuhun yowma-idin khaashica caamilatu naasiba waa shaqaynaysaa waana dhibtoonaysaa marka qofka camalka uu la imaanayo inuu iska hubiyo waayo oo calaa cilmin iftiin iyo nuur dhexdiis inuu ku shaqeeyo nuurkaas uu ku shaqaynayana waa nuurulwaxyi waxyigu waa iftiin awman kana meytan faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mathaluhu fi اظulumaati laysa bikhaariji minha tanna marka waxay tilmaamaysaa gaaladu marka ogaan la-aan iyo jahli inay ku shaqaynayaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi ow amase ka dulumaatin camaluhum camalka gaalada ayacni acmaaluhum acmaashoodu ka dulumaatin mugdiyaale oo kala waay mugdiyaalka oo fii baxrin bad dhexdeed ah waa mugdi bad kugu qabsaday fii baxrin bad dhexdeed ah badda oo lujiyin mool loo nisbeeyey lujiyin marka waxaa weeyaan meesha godka ah oo biyaha badan ay ku jiraan moola la yidhaha marka mool meel marka baddii oo haddana mool weyn oo god ah oo biyuhu ay tifka yihiin ay ka buuxaan meeshaas ninka marka hoos u galo ee baddiina waa ka koraysaa hirarkiina dushiisay markaa ay cartamayaan oo ay markaa iska dulboodayaan qofkaasi marka mugdi bou ku jiraa dabcan ow amase acmaaluhum acmaashooda ka dulumaatin mugdiyaalo oo kale waaye mugdiyaalka oo fii baxrin bad dhexdeed ahaaday badda oo lujiyin mool u saaxiib ahoo mool loo nisbeeyey oo god biyo ka buuxaan ah ayb badda oo yaqshaa ama yacni uu daboolayo hu baxrigaa ama baddaasi ay daboolayso mawjun hir uu daboolayo ama yacni yaqshaahu lujiyinta in laga sifeeyo la yidhaha fii baxrin bad dhexdeed ahaaday badda oo lujiyin mool loo nisbeeyey oo mool ah moolka oo yaqshaa uu daboolayo mawjun hir hu isaga uu daboolayo amase inaad damiirka badda u celisid oo aad tiraahdid baddaa oo yaqshaahu uu daboolayo yaqshaa uu daboolayo mawjun hir uu daboolayo hu badda baddaasi uu hir daboolayo lianna hirku mar kastaa yacnii biyihii waa yacni waa iska dabagadoomayaayo kor buu ka imaanaya biyihii xooggooda intay kor aadaan bay markaa badda kusoo gadoomayaan korkeeda mawjkuna marka waa hirka ama mawjadda badda oo yaqshaa yaqshaa uu daboolayo mawjun hir hu baxrigaa ama baddaasi hir uu daboolayo hirka oo min fowqihi dushiisa ama korkiisa mawjun uu yahay hir aakharu oo kale tanwiintan dambe marka waxaa weeyaan marka kii hore mid ka bedelan waay yacni hirarkuna da waa kala sarreeyaan waa kala waaweyn yihiin yacni baddii marka hir baa ka sarreeya hirkaasna mid kale uu kasii sarreeyo marka min fowqihi mawjunta jumlada waxaa laga sifeynaa mawjunta hore min fowqihi saxaabunta mawjunta dambaa laga sifeynaa iyadana ayb hirkaa oo min fowqihi dushiisa korkiisa mawjun uu yahay hir waa yacnii hir kale hirkaa kale oo min fowqihi korkiisa saxaabun daruur ay tahay oo hirkaana isaguna daruuro ay kasii sarreyso marka waa mool baddi baa ka koreyso hirar baa kasoo koreeyo hirarkiina waxaa kasii koreeyo caad iyo saxaab iyo daruur madow dulumaatun haadihi tani dulumaatun mugdiyaalo waay bacduhaa mugdiyaalka oo bacduhaa qaarkeed fowqa bacdin qaar kale korkiis ay tahay idaa haddii akhraja uu soo bixiyo yaddahu gacantiisa lam yakad ma sigayo yaraa inuu arkayo haa gacantiisa inuu arkayo ku dhowaan maayo xataa inuu arko iskaba daaye xataa ma sigayo ma ku dhowaanayo waman qofkii lam yajcal illaahu alla uunan u yeelin lahu mankaasi nuuran nuur iyo iftiin iyo iimaan qofkuunan alla u yeelin famaa lahu uma sugnaanin min nuurin wax iftiina heli maayo oo uma sugnaanin ayb marka hada mathalu darabahu llahu waa tusaale alla ou yeelay liacmaali lkufaar gaalada acmaashooda ou u yeelay fii annahaa iyada cumilat in lagu sameeyey calaa khata'in gef korkiis ayb wa fasaadin iyo fasaad dushiis in lagu sameeyey iyo wa dalaalatin baadi iyo waxayratin jahwareer min cumaalihaa kuwa sameynaya xaggooda yacni ka ahaaday fiiha ayb marka tusaalahan dambe fahm kii hore wuxuu ahaa acmaashii gaalada waxaa lagu shabahay dhaandabagaalle ama ama dhalanteed oo macnuhu waxay tahay camalkooda abaalmarin kama helayaan sida qofka ooman biyo uunan uga helaynin dhalanteedkaas tusaalahan labaadna wuxuu yahay gaalada camalka ay sameynayaan baadi iyo jahli iyo fasaad ayay ku camal falaan oo ay ilaahay ugu dhowaadaan ay ku caabudaan marka baadidaa iyo jahaaladaas iyo dhalanteedka iyo wareerka iyo meel loo socdoon la aqoonin waxaa lagu shabahay iyadana qofkaasi marka dhowrkaas mugdi ku dhex jiro oo nin hadda mool ku dhex jiro moolkiina baddi ka sarreyso baddiina laba hir ay ka dul yacnii ay ay ku ay ka dulboodayaan labadii hirna daruur madoow ay markaa korka saas uga jirto ee qofkaas gacantiisa inuu arkaba ay adag tahayba ee kaasi muxuu arkayaa waay camalkiisu waa nin mugdi un ku camal falaayo carabtu waxay yidhahdaan fulaanun xaadibu leylin qofku markay rabaan qof iska jaha wareersan oo waxba aan garanaynin oo wareersan markay rabaan inay sifeeyaan oo iska gebi dhaclaynayo ninkaasi waa nin habeen xaabo guranayay dhahaan ninkii meel mugdi ah habeen xaabo ku gurto abeese inuu gacanta kusoo dhagaan laga yaabaa soo mahan marka wuxuu ku jiraa mugdi iyo ba iyo baadi iftiinu u baahan yahay iftiinna kama suurtagal aha baddaas tacbiirkaas bal fiiri baddaas yacni dhexdeeda sida mugdigaa uu yahay oo kale ayaa gaalkuna mugdi buu ku dhex camal falayaa mugdiga uu ku dhex camal falayana waa shirkiga kufriga iyo baadida uu ku jiro qof kastana marka nasiib ayaa kaga soo aadaya muslimiinta laftooda dad badan yani waxaan ujeedaa qof kasta yaanan dhehina yani muslimiinta laftooda dad badan bay saameyneysaa aayaddan oo kale maxaa yeelay haddaad salaad iska tukanaysid haddii aada iska soomaysid haddaad wax iska gadanayso cilmina aadan lahayn maxaa ku jirtaa mugdi iyo baadi iyo wareer leed ku dhex jirtaa waxaa laga yaabaa masaajidka inaad intaad soo aado dahaaradii inay kaa qaldan tahay salaaddii waa ebir salaad dahaaradii haddaad saxda salaaddii aadan aqoonin oo aada marka salaad khalada aada tukatid waa eber maxaa ka helaysaa waxba ka heli maysid waa mugdi nin markaa yacni jahli in alle lagu caabudo lama ogola aayadda macnaha laga qaadanaya taas waa ninkii ilaahay ku caabudo jahli iyo aabbahayan kasoo gaaray awowgayan kasoo gaaray oo cilmi la-aan ah awowgaa iyo aabbaha haddaad kasoo gaartay cilmi oo aada aayad iyo xadiid iyo kitaab aada yacni wax uga qaadatay waa si fiican laakiin haddii adiga aabbaha ama awowga un aada iska aragtay isagoo tukanayo waxna aadan baranin inaa wajadnaa aaba'ana calaa ummatin wa inaa calaa aathaarihim muhtaduun waa midda ay ku dhumeen qolooyinkan laga hadlayaa ku dhumay marka qof walbow isku day inaadan muqallid maxdiya iska noqonin nin indhala-aan iska socdo inaadan noqonin ee aada ahaato qof isagu markaa yacni hadduu cid raacayana wuxuu ku raacayo xujo u haysto oo yacni qofkii diintiisii aada ku kalsoonayd cilmigiisii ku kalsoonayd haddii wuxua adigu markaa yacni fardu cayn shay kugu ahna waxaasi hadda aynan ahayn oo tafaasiil un aada u baahan tahay inaad marka da masaa-ishii kaa qaldama intaad weydiiso waa saas hadduu ku yidha aa qaadato adiga waajibkii lagaa rabay waa gudatay fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun laakiin haddaadan weydiinaynin waxna baranaynin haddana aada rabbi caabudaysood ilaahay u dhowaanayso waxaa weeyaan un xaalkaagu sidaan unbuu ka ka fogaan maayo aayadaha gaalada kusoo degayna waxaa la yidhaahdaa yacni waxaa weeyaan aayad kastoo gaalada kusoo degtay tajuru bidaylihaa cusaat almus cusaata almuslimiin faraqa ayay waxay ku jiidanaysaa cusaat lmuslimiin oo nin walbaa marka gaaladii qeybta uu ka shabahayo aayadahan waa saameynaysaa saxaabaduna aayado sidan oo kale ah dad muslimiina waa u daliisho jireen yani xukunkaad gaalo ka tihiin ma aha ee habdhaqankaa uga ekaateen waay ee idinkaa gaalo ah ma loo daliisho jirin oo gaalnimada iyada waxay u baahan tahay taxriir waana midda ibnu cumar uu yidhi khawaarijtu aayaadkii gaalada ayay intay soo qaadeen ayay muslimiinta ku xukumeen waay macnaha ibnu cumar tou ka hadlaya waa xukunkii gaalnimada laakiin aayaddan qofkan oo waa gaal hadda aan la dhehaynin qaladkiisii iyo tashabuha gaalka in lagu baraarujiyo aayadaha lasoo qaatana wax jiri jiray waayo aada u fara badan qaarkoodna aanba d duruusta uga dhex hadalnay marar badan waman qofkii lam yajcal illaahu alla ounan u yeelin lahu isaga nuuran nuur aanu u yeelin famaa lahu uma sugnaanin min nuurin wax nuura uma sugnaanin nuurkaasna iimaankaa loo jeedaa sida ibnu jariir iyo uu ku fasiray nuur baadida oo uga hanuuno qofkaan alla siinin cid siin kartaa ma leh hidaayadu marka waa biyadillaahi alam tara ana allaha yusabixu lahu man fi الsamaawaati wاlardi wطayru saafaatin kulu qad calima salaatahu watasbiixah wallahu caliimu bima yafcaluun markuu alla ka waramay muminka tusaalihiisa gaalkana tusaalihiisa la daba dhigay ila allahu nuuru samaawaati mumin tusaalihiisay ahayd labadan aayadoodna gaal tusaalihiisu ahay labadaa marku alla kala dhigdhigay oo uu caddeeyey ayaa halkan marka waxaa haddana laga hadlayaa qudrada rabbi lahaanshaha ilaahay wax kasta uu leeyahay iyo sida uu u awoodo alle inuu soo nooleyn karo khalqiga alam tara miyaadan arkin yacni miyaadan ogaanin oo qalbigaaga aadan ka ogaanin ana allaha alleh yusabixu lahu inuu u tasbiixsado isaga man inuu u tasbiixsado duul fi samaawaati samaawaat ku sugan waalardi dhulka ku sugan korkiisa waatayru shimbiruhu inay u tasbiixsadaan miyaadan garanin oodan ogaanin saafaatin xaal ay yihiin kuwii yacnii fidsan ay fidsan tahay yacnii garbahooda kuwii fidsa fidinaya ay yihiin kullun mid kastaa qad calima wou ogaaday salaatahu salaadiisa iyo wa tasbiixahu iyo tasbiixdiisa wallaahu alle caliimun midkii ku ogaal badan waayo bimaa waxa yafcaluuna ay samaynayaan walilaahi alla oo keliya unbuu u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda boqortooyadooda lahaanshahooda waalardi dhulka mulkigiisa wa ilallaahi alle intii ka ah unba almasiiru meesha loo ahaanaya ay tahay ama ahaanshuhu ilaahay xaggii unbuu ahaaday marka alla wuxuu leeyahy alam tara ay alam taclam miyaadan ogaanin ru'ya qalbiya cilmiya waay alam tara ay alam taclam miyaadan ogaanin ana allaha alle yusabixu lahu inuu u tasbiixsanayo man duul fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo waalardi dhulka dhexdiisa ahaadeen waatayru qur-aada badanaa waatayru bay akhriyeen waatayru marka la akhriyaana waxay tahay waxaa lagu cadfayaa marka man yusabixu lahu man fi samaawaati waalardi iyo waatayru inay u tasbiixsanayaan aayruna marka waa ismu jinsi muxallan bial jinsigoo dhan baa loo jeedaa marka waa shimbiraa laga wadaa marka waa ism hadda mufrad ah oo ismu jinsi ah al la geliyey ee jinsiga afraaddiisao dhan bau camimayaa saasuu jamac ku yahay marka macnuhuna marka waatayru shimbiraha la leeyahay marka shimbiraha dhammaantood shimbirihiina saafaatin ay yihiin kuwii yacni ay fidsan tahay garbahoodu ama garbahooda fidinayaan ayb kullun mid kastaa oo cirka kuwii joogay dhulka kuwii joogay shimbirihii mid kastaa qad calima wou ogaaday calimadan marka faacilkeeda laba tafsiir baa ku jirto calima faacil in looga dhiga allah waana ikhtiyaarka ibnu jariir macnuhuna wuxuu noqonayaa kullun mid kastaa qad calima allaahu alla waa ogaaday salaatahu salaadiisuu ogaaday uu dukanaya allaa ogaaday wa tasbiixahu iyo tasbiixdiisana waa ogaaday alle sidaa waa tafsiir waana ikhtiyaar aimaam abi jacfar atabari tafsiirka labaad calimada faacil in looga dhigo kullunta oo macnuhu markaa uu noqdo kullun mid kastaa qad xaqiiqe ah calima waa ogaaday kulluntaas mid kastaa qad calima wou ogaaday huwa isaga kulluntaa loo celina muxuu ogaaday marka salaatahu salaata nafsihi nafsadiisa uu duk salaadiisa uu tukanayo alla ku caabudayo mid kastaa waa ogyahay wa tasbiixahu tasbiixdiisana waa ogyahay tasbiixa nafsihi tasbiixda marka waxaa iskale baa la yidhi shimbiraha iyo jamaadaadka kale salaadiina waxaa iskale bani aadamki marka calimadii baan marna allah baan faacil uga dhignay marna waxaan uga dhignay kullunta ayaa faacil loogaga dhigay tafsiirka dambe kul qad calima kullun salaata nafsihi marka la yidhaaho salaata hudaas lafteeda marka iyada de waxaa ka imaan karo laba macno oo damiirkaa salaata huda halka loo celinayo in la yidhaha marka kullun mid kastaa qad xaqiiqe ah calima waa ogaaday huwa isaga salaatahu ay salaata nafsihi saan u celinaynaa damiir waxaa kaloo bannaan in la yidhaha kullun mid kastaa qad calima waa ogaaday huwa kaasi midkaa midkaas ka yacni midkaas kasto wou ogaaday salaatahu salaatallaahi ayb ilaahay yacni salaadiisa ayuu ogaaday salaaddii alla ku kallifay ee rabbi subxaanahu watacaala uu ku farad yeelay waa ogaaday waay marka salaatahu laba meelaan ka aan damiirka u celinay marna salaata nafsihiyaan dhahnay marna waa maxay salaat allaahi salaaddii ilaahay ku lahaa waa ogyahay qof kasta oo dee jamaadaadkii shimbirahan allah ku ilhaaminaya bani aadamkiina rusul iyaa loo soo dirayaa de waa la baranaya saddexdaas macnaa kasoo baxayso guud ahaan calimada faacilkeeda laba tafsiir ku jirtaa tafsiirka dambe marka oo kullunta haddaan u celinana salaatahu damiirka dambe laba waxaa meel baa loo celin karaa salaatallaahi in la dhaho iyo salaata nafsihi ayib wallaahu alle caliimun midkii ku ogaal badan waayo bimaa waxa yafcaluuna ay samaynayaan ilaahay waa midka og wallahu caliimun bimaa yafcaluuna marka waxaa ku jirta goodi tahdiid oo nin walbaa waxa uu sameynaya rabbi baa ogo sida u cibaadeysanaya alla waa arkaya waana ogyahay welilaahi alla unbuu usugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigeeda waalardi dhulka mulkigiisa allah iska leh wa ilallaahi alle intii ka ahunba almasiiru meesha loo ahaanayo ay tahay oo dadoo dhan marka ilaahay agtiisay u noqonayaan ay tegayaan waa waciid aad u daran w wa ilallaahi almasiir marka la yidhaha war qof ilaahay unbaa loo ahaanayaa meesha loo ahaanaya ilaahay xaggiisa waaye qofku waxay ku bixinaysaa marka inuu iska ilaaliyo dulmiga uu rabbi dulminaayo dulmiga addoommada uu dulminayo naftiisa kuu dulminayo inuu iska ilaaliyo maadaama xisaab iyo meel uu u socdo nin aan meeshaa tegayninna ma jirto alam tara ana allaha yusjii saxaaban huma yu'alifu baynahu huma yajcaluhu rukaaman fatara alwadqa yakruju min khilaalih alam tara miyaadan arkin labadaada indhood aadan ku arkin ana allaha alle yusjii inuu kaxaynayo saxaaban daruur inuu kaxaynayo yacnii daruurihii way daruur inuu kaxaynayo huma markaa dabadeed yu-allifu waa isu geynayaa alleh huma markaa dabadeed yu-allifu inuu isku soo dumayo oo isku soo geynayo beynahu daruurtii dhexdeeda daruurtii dhexdeeda marka iyadiibaa marka awal kala tagtagsanayd oo gabalgabal ay ahayd waa laysu soo keenayaa marka ta'liifku sidaas waa huma markaa dabadeed yajcalu inuu alla yeelaya miyaadan arkaynin uma markaa dabadeed yajcalu wuxuu ka dhigayaa allehu daruurtii wuxuu ka dhigayaa rukaaman mid iskorkorsan ay mutaraakimatan mid isfuufuusho oo iskorkorsan ayuu ka yeelayaa fataraa waad arkaysaa alwadqa dhibicda roobka ayaad arkaysaa yakhruju xaal uu soo baxayo min khilaalihi daruurta dhexdeeda uu kasoo baxayo ayaad arkaysaa wayunazilu waa dejinayaa alleh min asamaa'i samada xaggeeduu kasoo dejinayaa min jibaalin buuro xaggoodau ka soo dejinayaa alleh buuraha oo fiihaa samada dhexdeeda ahaaday min baradin ay baradan qabow iyo neecaw buu kasoo dejinayaa alleh minta marka zaa-idan ku wadaynaa sila inay tahay min baradin ay baradan ayuu kasoo dejinayaa neecaw iyo qabow waa roobkii fa yusiibu waa ku asiibayaa alle bihi bilmatari walbardi roobkii iyo qabowgii man ayuu ku asiibayaa alle yashaa-u uu doonayo wayasrifu waa ka leexinayaa hu yacnii daruurtii yacnii roobkii can man axad xaggiis ayuu ka leexinayaa ama dad xaggoodu ka leexinayaa yashaa-u uu doonayo yokaadu wuxuu sigayaa uu ku dhowaanayaa sanaa barqihi daruurta hilaaceeda iftiinkeeda wuxuu ku dhowaanayaaba yadhabu inuu la tegayo bil absaari aragyada inuu la tegayo yuqalibu llahu alla waa gedgedinayaa alleyla habeenkuu gedgedinayaa iyo wanahaara maalinkii ina fii dalika kaagaasi la cibratan baa ku sugan cibro ayaa ku sugan liulil absaari aragtida kuwa u saaxiibka ah oo aada wax u fiirfiirinayo nolosha aynan la ahayn iyaga wax iska ruutiin ahoo dabi dabiici iska aho iska caadi ah kuwa aan u fiirinaynin ee xaqiiqda yacnii waxaa jiro aada u fiirinayo caynulictibaar kuwa ku fiirinayo alam tara miyaadan arkin buu alla leeyahay an allaha alla yusjii inuu kaxaynayo isjaagu marka waxaa weeyaan asjaa yusji isjaa-an waay shayga markuu culus yahay oo la riix oo la riixayo oo tartiib tartiib loo kaxaynayaa ladhahaa waxaa loo isticmaalaa waxa culus marka la kaxaynayo hore loosii wado geeli iyo kale iyo shayga culayska badan oo la riixayo iyo marka daruurtan maadaama marka yacni ay culays badan tahayoo roobna ay ku culus uu ka culus yahay yaa marka yacni waxaa la tilmaamayaa sidaan alam tara miyaadan arkin an allaha alleh yusjii inuu kaxaynayo saxaaban daruur inuu kaxaynayo uma markaa dabadeed yu-allifu waa isu geynayaa alleh beynahu badanaa beynada laba shay baa loo kala isticmaalaa beynahu markaad leedahay lug labaad inay leedahay waay hadda saxaabtii hal waaye mufrad unbaa laga dhigay mufradkani markaa de maxaa loo loo geey uma yu-alifu wax laysu geynaya haddii uu yahayna beyna shay-ayni baa laysu geeyaa halkaana laba shay kuma kuma taallo oo shay aan daruurtii ahayn meeshaan laguma sheegin culimada marka waxay leeyihiin saxaabanta ayaa daruurta marka hore haddaad fiiriso waa kala go-go-an tahay soo maaha daruurtii way kala go-go-an tahay oo halkan daruura taallo meeshan cirkii waa ka yacnii waa ka saaxi daruur kala haddana aada arkaysaa daruurahaas marka kala tagtagsan maadaama kala tagtaggoodaasi uu badan yahay badnaanshadii baa marka la milicsana beynahu marka waa beyna saxaabi daruurahaas kala tagtagsan baa laysu keenayaa laysu geynayaa ayb uma markaa dabadeed yu-allifu waa isu geynayaa alleh waa isu dumayaa beynahu daruurtii daruurtii beyna saxaabi almutafariqati daruurtii kala tagtagsanayd ayuu isu soo keenayaa alleh uma markaa dabadeed yajcalu inuu yeelaya miyaadan arkaynin hu daruurtii rukaaman inuu ka dhigayo mid iskorkorsan mutaraakimatan mid iskorkorsan fataraa waad markaa daruurtii marka isu timaado oo dhulkii dhan uu soo xirxirmo marka cirkii waa soo xirxirmay baa la dhahaya meel markaa yacnii uu cirkii markaa yacni buluuggiisii iyo laga arkaya ma leh qorax iyo waxaasoo dhan ma leh daruurtii baa laysu keenay markaasuu xirxirmay fa taraa waad arkaysaa markaasi alwadqa waa waxaan mar walba aragno wa nacam fa taraa waad arkaysaa alwadqa dhibicda roobka ayaad arkaysaa alwadqa marka waa almatara roobkii wa ayb falaa musnatun wadaqad wadqaha ayb wadqigu marka waa dhibicda roobka fa taraa waad arkaysaa alwadqa dhibicda roobka ayaad arkaysaa yakhruju xaal ay soo baxay uu soo baxayo min khilaalihi min khilaali saxaabi daruurta dhexdeeda inuu kasoo tiextiexayo uu kasoo yacni baxbaxayo ayaad arkaysaa wayunazilu yani min khilaalihi min khilaali saxaabi wayunazilu waa soo daadejinayaa alla min asamaai samada xaggeedau kasoo dejinayaa markaan sidaa leeyahy marka mintu waa ibtidaa-iyo wayunazilu waa soo dejinayaa alla min asamaa'i samadii xaggeeduu kasoo dejinayaa min jibaalin buuro xaggooduu kasoo dejinayaa waa laga bedelayaa amase yacnii min jibaalin buuro xaggooduu kasoo dejinayaa buuraha oo fiihaa samada dhexdeeda ahaaday waa buuro marka sida dhulkan buuro ugu qotomaan ayaa samadiina ilaahay wax marka yacnii buurahaas oo kale a buu ugu sameeyey halkaasaa marka ilaahay marka qabowga iyo neecawda ama barafka iyo uu kasoo di'inaya min baradin wayunazilu wou soo daadejinayaa min asamaa'i samadii xaggeeda min jibaalin buuro xaggooda fiihaa buuraha oo fiihaa fi samaa'i samada dhexdeeda ah min baradin ay baradan buu kasoo dejinayaa neecawiya qabow min baradin marka minta dambe ee min baradin waxaan ka dhignay sila marka yacni waxaan ka laqbaynay marka bara maxalkeedana waxaan dhignay yunaziluda mafcuulkeedaan ka dhignay marka waxaa lasoo dejinayaa waa maxay min baradin ay baradan ayaa lasoo dejinaya waa lasoo dejinayaa siyaalo kaleoo kala du siyaabo kalena waa loo icraabaa oo qaar waxay leeyiin wayunazilu waa soo dejinayaa alla min asamaa'i samada xaggeeda min jibaalin ay jibaalan buuro ayuu soo dejinaa mintaa laga dhigaa sila ayb fiihaa samada dhexdeeda ahaaday min baradin baradan qabow kasoo dejinaa ama min baradin yacnii buurahaas oo min baradin ku bayaansan qabow ah neecaw ah buuraha marka ma xisi miya hadda maa loo jeedaa mase waa iska macnawi oo shaygu markuu weyn yahay ama uu badan yahay baa buur laga cabiraa nacam waxaa la leeyahay mathala mathalan marka la rabo in waxa weynaantiisa iyo laga hadlo ama laga hadlo tira badnaantiisa waxaa dhacday in buur iyo markaa laga cabiro wayunazilu min jibaalin fi samaa'i tilka aljibaal min baradin uu kasoo dejinaa waqaala bnu cabaas akbara allahu caza wajala ana fi samaai jibaalan alla wuxuu ka wuxuu ka warramay in samadu ay ku yaalaan buuro min baradin oo qabow ah wamafcuulu linzaali maxduufun taqdiiruhu wayunazilu min asamaa'i min jibaalin fiiha baradun baradantaas unbaa marka laga uun macnaynayaa qaarna marka waxa ay jibaashii ay ku sheegayaan marka jibaashii bay marka waxay ka dhigayaan wax tiro badan un nacam tiro badnaanshada un baa laga rabaa yacni biyo badan baa laga soo di'inaya saasoo kale ay ka dhigan tahay macaanidaasaa marka lagu sheegaa middan aan hadda qaadnay baas ugu fudud nacam wayunazilu alla waa soo dejinayaa min asamaa'i samadii xaggeeda min jibaalin buurihii xaggooda buuraha oo fiihaa fi samaa'i samada dhexdeeda ahaaday min baradin baradan buu kasoo dejinayaa qabow neecaw fa yusiibu waa ku asiibayaa alla bihi bilmatari walbardi roobkaa iyo qabowgaasi man ayuu ku asiibayaa dad yashaa-u uu doonayo wayasrifu waa ka leexinayaa hu yacnii qabowgaas iyo roobkaasi wuu ka leexinayaa man qofkii yashaa-u uu doonayana waa ka leexinayaa qabowgii lagu dhibi maayo waay marka barafkaas waa weyn ilaahay ciddou doonou ku asiibaa ciddou doonana yacni waa ka leexiyaa ciddou doonana waa ka leexiyaa qabowga hadda meelaha qaarkood waxaad moodaa marka waa iska fadhiyaa dhulkii marka jawigiibaa intuu qabow noqdo oo daruurihiisa soo xirxiraan ayaa arkaysaa barafkii soo da-aya nacam marna wuxuu usoo daaya da-ayaa sidii xash oo kale marna isagoo kuuskuusan oo yaryar oo qallalan bouba soo da-a nacam oo waxaa laga yaabaa markuu saa korkaaga u gaaro in aadan xataa qoyaan aadan dareemin markaasuu dhulkii ku dhalaalayaa markaas nacam biyo ayuu buuxinayaa roobkaasi marka yacni qabowgaa samada xaggeeda laga soo dejinayo ilaahay ciddou doonuu ku asiibaa uu ku dhibaa ciddou doonana waa ka leexiyaa ayb yakaadu wuxuu sigayaa sanaa barqihi sanaa barqi saxaabi daruurta hilaaceeda iftiinkiisu wuxuu sigayaa yadhabu inuu la tegayo bil absaari aragyada inuu la tago oo hilaaca marka aada xooggiisa iyo surcadiisa iyo iftiinka aadka u badan marka aada aragto waxaa dhacda inuu ku dhowaadaba indhihii inuu la tago iyo araggii inuu la tago marka allah awooddaa badan miyaan soo noolay karin khalqiga oo aan keeni karin qiya qiyaamihii yuqalibu llahu alla waa gedgedinayaa alleyla habeenkii buu gedgedinayaa iyo wanahaara maalinkii waa gedgedinayaa marka habeenka iyo maalinku macnaha waxay tahay yasrifuhumaa waa gedgedinayaa fi ikhtilaafihimaa iskhilaafkooda wa tacaaqubihimaa iyo iscirbintooda yaatii bileyli habeen buu la imaanayaa wayadhabu binahaari maalintii buu la tegayaa wayatii binahaari maalinuu la imaanayaa wayadhabu bileyli habeen buu la tegayaa aduu weligaa maaragtay habeen iyo maalin oo hal mar isla joogo ma jiraan isla joogi maayaan midaa maqan midaa joogo midaa maqan midaa joogo mar walbo saas u gedgedinayaa alla subxaanahu watacaala habeenkan iyo maalinkan marka isgedgedinayo masaalixna waa ku jirtaa cibrana waa ku sugan tahay ayb oo ama ha noqoto saacaadkii oo kala yaraanayo kala badanayo ha noqoto khaasiyada mid kasta uu leeyahayo habeenkii markuu yimaado deganaan iyo xarakadii iyo dhaqdhaqaaqiyo degaayo oo diyaar qofku ilaahay uu uga dhigayo noogu fududeeyo jiif iyo hoyad maalintiina qayladii iyo shaqadii ay munaasab u tahay iyo wax aada loola yaabo yacni cibro loogu qaato suuratul ancaamna waa kusoo marnay marka uu habeen sidii loogu jiro ayaa iftiinka tartiib tartiib usoo bilaabma markaasaa dhulkii dhammaa ilaahay baa iftiiminaya faaliqu lsbaaxi wajacala alleyla sakanan washamsa walqamara xusbaanan dalika taqdiiru lcasiizi alcaliim ayuu alla leeyahay marka subaxaasaa u kala dhambalmaya wac kala dhahayo macquul maahan in dabeecadii ay saa ka dhigtay ama wax iska ruutiini inuu yahay ama dad iyagu markaa adduunyada horumar ka gaaray subaxa inayna siiyaan maaha subaxda iyo habeenka iyo maalinka iyaga wax ay ka galaan malahan marka allihii awooddaa marka saa ku maamulayo dhulka yaa la rabaa in marka inta lagu cibro qaato amarkiisa aan la fududaysanin yuqalibu llahu alla waa gedgedinayaa alleyla habeenkii buu gedgedinayaa iyo wanahaara maalinkii oo habeen baa imaanaya maalin baa tegaya maalinaa imaanaya habeen baa tegaya ina fii dalika kaagaas dhexdiisa ishaaradu marka waxay ku dhacaysaa ina fii inzaalillahi lmatara soo dejinta ou alla roobkii soo dejiyey min asaxaabi uu kasoo dejiyey wa taqliibihi leyla iyo wanahaara gedgedinta ou maalin iyo habeen kala gedgedinaya dhexdeeda waxaa ku sugan lacibratan cibraa ku sugan cibro qaadasho yay ugu sugan tahay qof kastaa maya liuli liuli l absaari aragyaalka kuwa u saaxiibka kuwa aragtida dheer ayay ugu sugan tahay wax ummadda gaalada ka qaflo badan male dadka ayaga ku ta'ahurana oo iyaga iska yeelana wax ka qaflo badan ma leh yacni iyagoo waxaa ku dhex jiro ayay haddana hilmaansan yihiin yacni bal fiiri yacni gardarrada iyo dulmiga dulmi ka daran ma jiraa allaha sancadaa sameeyey cirkan iyo dhulkan iyo buurahan iyo baddan habeenkan iyo maalinkan waxaan isdhaaf dhaafaya allaha sameeyey ma lays ilowsiin karaan in lays ilowsiiyaa waa dulmi soo maaha waa dulmi gaaladii marka intaa waa is-ilowsiinayaan in badan oo muslimiinta iyaga ku ta'ahurtayna waxay rabaan inay is-ilowsiiyaan markaasaa waxaa la buunbuuninayaa maanta dhan technology yar oo la sameeyey oo isaga laftiisa mararka qaar qalad hadduu ku dhaco bani aadamkii sameeyey ou madaxa la qabsanayo uu leeyahay marka meeshaan ciladaa jirto laakiin ciladii weli lama haayo waxaa laga yaaba inay bilo qaadato sanawaad inay qaadato diyaarad dhana iska dhacayso war looma hayo meelay ku dhacday oy taallo iyo si ay u dhacday iyo mintaas waxaa lagu leeyahy baaritaankii sanad la baarayay kabacdi waxaasaa la helo soo baxay waxay rabaan marka iyagu waxa yarkaa oy sameeyaanna in maskaxdeenna ay ku weyneeyaan oo ay aada loo buunbuuniyo habeen iyo maalin laga sheekeeyay rabaan haddana ilaaha sidaa awooddaa badan ee in la iloobay rabaan waa arkaya marka dadka aan qur-aan akhrisanin oo aan qur-aanka macaanidiisa fahmin oo aan diinka ku tacalluqin caamada ah waxaad arkaysaa waxaa aada ula weyn technologiga cusub adba waxaasaa lasoo saaray ma aragtay heerkaanaa la gaaray gaaladu heeray gaareen ninka waxaan sameynaya bal ka waran maskaxdaas waxaasuu maanta dhan daldalaya haddaad u sheeg maagto war habeenkan iyo maalinkan isbedelayo iyo qoraxdan halkan kasoo baxaysa iyo maamulkan koonka haddaad uga sheekay maagto naga aamusuu kuleeyahy taas yaan ogeyn uu kuleeyahay nacam iyaan ogeyn maad maad weynaysid waayahay maa buunbuunisid arrintaas iyadaaba wax la buunbuuniyo nicmo ilaahay kugu leh iyadaaba ahe nacam tafakurku marka waa cibaado cibaadaadka ilaahay lagu caabudo ka mid ah qul inamaa acidukum biwaaxidatin an taquumuu lilahi mahnaa wafuraada huma tatafakkaruu tafakurku marka yacni cibaado aada uqi nabiga sal ll ly slam markuu salaatuleylka u kaco riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan inuu cirka fiirin jiray oo xidigaha iyo markuu arko ayuu wuxuu akri jiray ina fii khalqi الsamaawaati waاlardi waاkhtilaafi اleyli waالnahaari laaayaati liuli اlalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuuda wclى junuubihim wayatafakaruuna fii khalqi الsamaawaati waاlardi rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqinaa cadaab الnaar qofka waxaa laga rabaa marka inuu taa intuu fiirfiiriyo marka uu ogaado war waxaan looma abuurin dheeldheele adiga adduunyada waqti gaabanaad joogaysaay allaha keliya caabud inay taas ku dhalisaa la rabaa laakiin maanta dhan nal la sameeyey iyo koronto si u samaysan iyo yacni combyuter si yacni layskugu xirayo network laysku xiro isla shaqeeyo inaad aad ula yaabto oo bani aadam uu sameeyey oo weliba yacni ay dhici karto in yacnii hadba muxaawalaad kala duwan ay soo martay haddana weli xataa naqsi uu ku jiro inaad la imbihaarto lama rabo berigii masaarida meesha khazuulfikriga laga bilaabay waxay ahayd dhulkan masar ayaa waxaa laga wadi jiray dad markaasaa waxaa la gey jiray waxbay soo baranayaan inta la yidhaahdaa baris la gey jiray faransiiskaa bixi jiray dadkaa marka waxbay soo baranayaan baa la leeyahay waa la kaxay jiray dalka waxay kusoo laabtaan ayagoo khariban oo diintii ka shakisan gaalo un keliya inta u saaran tahay nacam ayay imaanayaan maxay markaas ku faaninayaan gaalada nalka iyo waxaas nacam gaal haddii uusan jirin adiga nal ah wax ku akrisata ma heli lahayd iyo warkaasay ka bilaabeen marka nacam nimankaas marka berigii dambe gaaladii haddana makrigooda waa sii tadwiiriyeen waxay bilaabeen waxay yidhaahdeen nimanka ashariyiinta laftooda diinta barto qaar kamida waa in xagga la geeyaa si ay dadkan diintooda iyo imaamyo meesha uga noqdaan oy diintiina u sheegaan iyagiyaa la rabaa marka in lasoo dhumiyo laftooda yay xulanayaan marka mataqaanaa waxay xulanayaan mid markaa yacni baadiye un ka yimid oo weynaan baadiye inta uga yimid oo wax badanna aan baranin oo magaaladiina ku cusbayd ee afartii sane ashar ka baxay ee dhigtay ee qaahiraba ay la weyneyd ayay intay qaadaan bay baariis dhexdeeda iy dhex geynayaan rifaaca dahdaawi nin la dhihi jiray qaadeen halkaasay geeyeen markaasaa waxaa dadkii looga dhigay ad baa loogu buunbuuniyay laba sano meelahaasoo maqnaa labadii sana waxaa laga dhigay wuxuu soo bartay geology wuxuu soo bartay yacni xisaabaad wuxuu soo bartay afka faransiiska literatureka faransiiska u soo bartay yacni wax aan laba sanaba lagu baro karin ayay usoo qoreen masar uu kusoo laabtay wadaadnimadii iyo diintii iyo yacni qur-aankii iyo sunnadii isagoo iskala weyn buu soo laabtay ilaa awalba nin wuxuu iska ahaa ilbaxnimo ka maqneede qofku haddii uu isagu markaa gadaal ilbaxnimada uu ka arko waa ku waa ka fasaad badan yahay qofkii isagu markaa yacni magaalo iska joogi jiray iyo isku mid maahan qofka magaaladu u cusub tahay oo dadka gaar isdhahaya rifaaca dahdaawi markii dambe marka wuxuu furtay iskool luqaadka lagu barto ayaa loo furay halkaas uu marka suntiisa ka faafi jiray marka waxaan yacni in dadka quluubtooda lagu weyneeyo technologigan bani aadamka khalqiga iyo sancada allana laga qaflo looga rido waa arrin marka yacni diin la-aan un marka dambe keenayso waana ku dadaalaan marka gaalada waxyaabahaas nacam ayb marka in la yska ilaaliyo ina fii dalika kaagaa dhexdeeda lacibratan ayaa ku sugan cibra ayaa ku sugan liulil absaari ugu sugan aragyaalka kuwa u saaxiibka ah wallaahu khalaqa kula daabbatin min maa halkanna marka qudrada alle iyo abuurista alle sida uu u kala gediyey iyo dadka waxa asalkoodii inuu meel yahay haddana qaabka xaya nooluhu u kala duwan yahay xagga socodka iyo wallaahu alle khalaqa wuxuu abuuray kula daabbatin daabad dhammaanteed mid kasta oo dhulka ku kutubto korkiisa min maa-in buu ka abuuray biyo xaggood fa minhum waxaa ka mida iyagii man ayaa ka mida waxaa marka yacni alla uu abuuray dawaabtaasi fa minhum waxaa ka mida man baa ka mid ah yamshii soconayo calaa batnihi calooshiisa korkeeda ku soconayo wa minhum waxaa ka mida man baa ka mida yamshii soconayo calaa rijlayni laba lugood ku soconayo wa minhum waxaa ka mida man baa ka ayaa ka mid a yamshii soconaya calaa arbacin afar ku socda ayaa ka mid a yakhluqu llaahu alla waa abuurayaa maa wixii yashaa uu doonayo in allaha alla calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun midka awoodo waay laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqahe anzalnaa waxaanu dejinnay aayaatin aayado aayaadka oo bayinaatin mubayinaatin cadcad oo wax caddaynayo wax caddaynayaan wallaahu alla yahdii waa hanuuninayaa man ayuu hanuuninayaa alla yashaa-u uu doonayo ilaa siraatin jid intikaabuu ku hanuuninayaa jidka oo mustaqiimin toosan wallaahu alle khalaqa kulla daabatin khalaqa wou abuuray kulla daabatin daabad dhammaanteed xamze iyo kisaa-i waxay akhriyeen wallaahu khaaliqu kulli daabatin ayb macnuhuna waa isku mid min maa-in biyaa iyou ka abuuray ay min nudfatin mani xayawaanka marka isaga sidiisa badan saasa marka lagu abuuray ama dhammaantiis markaa wajacalnaa min almaai kula shayin xayin inay tahayna waa dhacdaa fa minhum wixii dhulka ku soconaya ku kutubayay waxaa ka mid ah man yamshii calaa badnihi caloosha waxa ku xamaarto oo ku socdo waa maa laa yacqil man in laga cabirana maa laa yacqilku maahanoo in maa laga cabiray ahayd maa yamshii lagama cabirina man baa la yidhi laakiin hadda fa minhumta waxa la qeyb qeybin rabo ayaa waxaa ku jiro yacqil iyo maa laa yacqil labada waa isugu jiraan ilaa bani aadamkii laftiisa dawaabtaasuu ka mid yahay dhulka ku soconayso waa kuwa weliba labada lugood ku socdoo ku jiraa bani aadamka maadaama bani aadam iyo keyrkii ay ku wada jiraan litaqliib ayaa marka man looga dhigay ayb fa minhum iyagii waxa ayuu fa minhum dawaabtii wixii dhulka korkii korkiisa ku kutubayay man baa ka mida yamshii soconaya calaa batnihi calooshiisa ku soconayo ayaa ka mida bibatnihi calooshiibuu ku soconayaayo yacni waa xamaaranayaa calooshii buu ku xamaaranayaa zawaaxif ayaa la yihaha kuwaas azawaaxifaa la yihaha zawaaxiftaasi marka damasaskii iyo waxaa ka mid a iyo abeesooyinkii iyo waxyaabaha marka iyagu yacni aan lugaha lahayn ee xabadka ama caloosha ku gurguurto ayaa markaa iyuu alla tilmaamayaa calooshay ku soconayaan marka haddana haddaad fiiriso ilaahay waa ugu talagalay adiga haddaad hadda maagto iska dhaaf lugahaagay haddaad jilbaha ayaan ku socoto jilbahaagu waa waa dhibaa gaaraya calaamaday yeelanayaan waa xogxogmayaan waa rafaadayaan inaad shay un gashato iyo maahani haddii qofka uu calooshiisa marar badan dhulka kus kula siqo ou kula siqo kula siqana wax yar kabacdiba waa waa waa hoolmaysa iyada dhan adiga calooshaada marka munaasab aday kuu tahay xayawaankan marka zawaaxifta ah ama kuwan marka ayagu caloosha ku gurguurto calooshooda ilaahay subxaanahu watacaala adkaysiya u yeelay waa u adkaysanaysa oo loo diyaariyey ayb wa minhum waxaa ka mida man ayaa ka mida yamshii soconaya calaa rijlayni laba lugood waa bani aadamkii laba lug buu ku soconayaa shimbirihii laba lugood bay ku soconayaan wahaakada wa minhum waxaa ka mida man baa ka mida yamshii soconayo calaa arbacin afar ku soconayo xoolihii lo-dii iyo geelii iyo arigii iyo dameerihii iyo fardihii iyo afar baa iyagana ay ku soconayaan yakhluqullaahu alla waa abuurayaa maabuu abuurayaa yashaa-u uu doonayo wuxuu doono ayuu alla abuurayaayo isagaa marka mashiicada uu wax ku abuurayo iska leh in allaha alla calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun midka karo ee awood ku awood badan waay laqad wallaahi qad xaqiiqahe anzalnaa waxaanu dejinnay aayaatin aayado aayadaha oo mubayinaatin caddaynayo oo maxay caddaynayaan waxdaaniyada alle wallaahu alle yahdii waa hanuuninayaa man qofkii yashaa-u ou doonayo ilaa siraatin jid intikaab uu ku hanuuninayaa mustaqiimin toosan meeshaana marka calaamaadkan iyo qudradan alle sidan waadixa u ah qof kastaa ku hanuuni maayo intii alla doono oo uu garan oo isagu uu garadsiiyo u garansiiyo unbaa ku hanuuneyso marka hidaayada ilaahay xaggiisa maadaama ay taallo waa in isaga laga baryaa un isagun in la weydiisto walidaalika rasuulka sal ll ly slam markuu habeenkii soo tooso salaad usoo tooso ducadiisa marka waxaa ka mid ahayd allahuma raba jibraa'iila wamika-iila waisraafiila faatira asamaawaati waalardi anta taxkumu bayna cibaadika fima kanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnik inaka tahdii man tashaau ilaa siraaطin mustaqiim dadku waxay isku khilaafsan yihiin ilaahu aniga igu toosi waxooda fiican ayb sidaa buu dhihi jiray marka ilaahay baa marka la weydiisanayaa maqaamka marka iyaaka nacbudu iyo iyaaka nastaciin labadaa maqaam baa ilaahay lagu caabudayaa isaga keliyaa la caabudayaa cibaadada lafteedana ilaahuna haleeshii baa la dhahayaa oo qofku kaalmo ilaahay buu ka raadinayaa wayaquuluuna aamanaa biاllahi wabirasuuli waatacnaa huma yatawallaa fariiqu minhum min bacdi dalik wamaa ulaa'ika bilmu'miniin halkana alla wuxuu uga hadlayaa munaafiqiinta iyagu afkana ka dhahayo allaan rumaynay haddana aan ku kalsoonayn xukunka alla subxaanahu watacaala yaa meeshan marka yacni laga hadlayaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wayaquuluuna waxay dhahayaan aamanaa waan rumaynay billaahi allaan rumaynay bay dhahayaan wa birasuuli rasuulkii baan rumaynay ayay dhahayaan wa aطacnaa waan adeecnay bay afka ka leeyihiin uma markaa dabadeed yatawallaa waa jeesanayaa fariiqun koox ayaa jeesanayso kooxda oo minhum iyaga ka mid ah min bacdi dalika kaagaas ka gadaale aamanaada iyo wa adacnaada markay yidhaahdeen kadib way jeesanayaanoo waxay ka jeesanayaan cani daacati wamaa ulaa-ika kuwaadaas ma ahan bilmu'miniina mu'miniintii maahan kuwaasi ayb oo meeshaa marka wamaa ulaa-ika bilmu'miniin ibnu jariir wuxuu yidhi walaysa qaa'ilu hadihi lmaqaalati hadalkaas aamanaa wa aacnaa aamanaa billaahi wabirasuuli wa aacnaa kuwa yidhi dabadeedna jeestay oo xukunkii alle xukunka rasuulka ka tegey kuwa maqaaladaa dhahayo yanii qowla aamanaa billaahi yacnii qowlahu aamanaa billaahi wabirasuuli wa aacnaa kuwa dhahayo bilmu'miniina ma ahan kuwaasi oo haddana daba marayo sababtaynan u ahayn waa maxay ibnu jariir wuxuu yidhi litarkihim waxaynan mu'miniin ku ahayn litarkihim ka tegitaankooda alixtikaama inay uxugun tagaan ay ka tageen ilaa rasuulillaahi sal ll ly slam rasuulka alle inay uxugun tagaan ka tegista ay ka tageen baanay mu'miniin ku ahayn wa icraadihim iyo ka jeesashadooda canhu nebiga xaggiisa ay ka jeesteen goormay ka jeesteen idaa ducuu ilayhi marka loogu yeedho warkaaleya kitaabka iyo sunnadii ku kala baxa iyada sharci ka dhigta marka la yidhaahdo waa ka jeesanayaan naga dhaafay dhahayaan haddana aamanaa billaahi wabirasuulina way dhahayaan wayaquuluuna waxay dhahayaan aamanaa waan rumaynay billaahi allaan rumaynay wabirasuuli rasuulkii baan rumaynay wa aacnaa waan adeecnay bay dhahayaan uma markaa dabadeed yatawallaa waxa uu jeesanayaa fariiqun koox kooxda oo minhum iyaga ka mid ah way ka jeesanayaan daacada rabbi icraad bay samaynayaan kulli ah min bacdi dalika kaagaas kadib aamanaa billaahida markay dhaheen kadib wamaa ulaa-ika kuwaadaas maahan bilmu'miniina mu'miniintii xaqiiqada ahaa maahan kuwaasi waidaa ducuu ila llaahi waidaa haddii ducuu loogu yeedho ilallaahi ilaa xukmillaahi ilaahay xukunkiisa intii ka ah wa rasuulihi rasuulkiisa xukunkiisa haddii loogu yeedho liyaxkuma baynahum liyaxkuma si uu uxukumo beynahum dhexdooda nebigii si uu u xukumo ama kitaabku inuu xukumo iyaga dhexdooda khusuumaadkooda iyo wixii kala galay haddii sidaa loogu yeedho idaa fariiqun koox waaba iyaga oo minhum fariiqa kooxda oo minhum iyaga ka mid ah mucriduuna inay jeesanayaanba koox marka minhum kuwaas ah dheh mucriduuna waaba kuwii jeesanaya wa in yakun haddii uu ahaado lahum iyaga haddii uu u ahaado alxaqu xaqii haddii iyaga uu u ahaado oo qadiyada iyo garta kitaabka iyo sunnadu hadday iyagu siinayaan oo ay dheef ugu jirto ya-tuu way imaanayaan ilayhi rasuulka xaggiisay u imaanaya ayay imaanayaan mudciniina iyagoo hoggaansan oo adeecayo daa'iciin ah ayay imaanayaan markaasi ilaa xaqay rabaane xaqii iyaga ay heli lahaayeen ayay rabaan afii quluubihim quluubtooda dhexdooda miyaa maradun jiro dhex miyaa ahaatay shaki miyaa ku jiro quluubtooda amirtaabuu bal eh amta munqadica waaye bal eh irtaabuu way shakiyeen awalba diintii waa ka shakisnaayeen am bal e yakhaafuuna waxay ka cabsanayaan an yaxiifa allaahu alle inuu ku jawr falo calayhim iyaga korkooda wa rasuuluhu rasuulkiisa inuu ku jawr falo ayayba ka cabsanayaan iyaga saasay la tahay bal ee ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa addaalimuuna kuwa dulmiga falay ah iyaga unbaa daalimiina kuwaas inamaa wax kale maahane kaana qowla lmu'miniina mu'miniinta qowlkoodu idaa haddii ducuu ilallaahi alla loogu yeero wa rasuulihi rasuulkiisa loogu yeero liyaxkuma si uu uxkumo beynahum dhexdooda an yaquuluu qowluhum waaye hadalkooda ay dhahaan samicnaa waan maqalnay wa adacnaa waan adeecnay wa ulaa-ika kuwaada hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaanay oo guulaystay ah waman qofkii yudiic illaaha alla adeeco wa rasuulahu rasuulkiisa adeeco wayaksha allaaha alla ka cabsado wayattaqihi dhowrsado oo alla ka dhowrsado cadaabka alla ka dhowrsado ka gaashaanto fa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alfaa-izuuna kuwa liibaanay ah meeshanna markaade waxaa weeyaan qofkii hawadiisa iyo diinta midda uu raacayaa la fiirinana halkan alla marka wuxuu leeyahy waidaa ducuu ilallaahi waidaa haddii ducuu loogu yeero ilallaahi alla intii ka ah wa rasuulihi rasuulkiisa marka loogu yeero allahi rasuul see loogu yeeraya xukunka alle ee ka rasuulka ayb liyaxkuma si uu u xukumo rasuulka beynahum iyaga dhexdooda yacni fiima اkhtasamuu fiihi waxa ay ku doodayaan si uu rasuulka u xukumo meeshaa marka dadka muslimiinta waa isqaba karaan marka ay doodaan oo ay doodi dhex marto cadaaladii see lagu helaa cadaaladdii waxaa lagu heli karaa in kitaabka alle xukunkiisa laga raadiyo sunnada nebiga sala allahu alayh waali wasalam in laga raadiyo bartaas meeshaasay cadaaladii taallaa oo halkaa in laga fiiriyo ayb haddii marka qofku marka la doodo ee la yidhaha kitaabkii noo celi isagii marka wuxuuna kala siiyo aan kala qaadano hadduu diido qofka marka ama marka la yidhaha warkaale qaadiga muslimiinta noo geey qaadiga muslimiinta waa kee marka kan buugga fiirinaayo mna buugga fiirinaa mna buuggan marka yacni meelow ka yimid aanan aqoonin oo aanan isku diin ahayn oon isku dhaqan aanan ahayn meel uu ka yimid oo nalagu qasbay un keliya nacam miyaan fii yaa qaadiga muslimiinta kaas midka haysta miyaa mase waa midka yacni xukunka alle xukumaayo kan xukunka alle xukumaayo waay qaadiga muslimiinta nacam kaas kale waa qaadi shaydaan waay nacam waa shaydaan iyo ibliis unbau qaadi u yahay wax kale maha nacam dadkuna marka inay tagaan ma banaana isaguna inuu meeshaas joogaa waa ka xaaraan nacam waana kufri iyo gaalnimona waay nacam maalin walbaa inuu dadka ku laazimiyo wax aan kitaab alle iyo sunno nebi laga fiirinin in dadka lagu laazimiyo waa khatar oo maal naftoodii diintoodii ma yacni naftoodii maalkoodii cirdigoodii in lagu xukumo waxaysan aaminsanayn dadku sow dulmi weyn oo ummadda laga gelayo miyaanay ahayn arrintan ile maxkamadaas taallo ay adiga ku xukumayso diintaadii iyo naftaadii iyo maalkaagii iyo cirdigaagii iyo caqligaagay xukumeen intaas marka in la yidhaha war kitaab lagama fiirinayo ee waxaa laga fiirsanayaa ummad iyadiiba kuwii hadda aan kasoo hadlaynay baadida ku dhex jiray dalaalka iyo mugdiga ayaan ka fiirsanaynaa in la yidhaahdo nasiib darrada zamankan timid waayo waanan ka hadalnay marar badan marka ayaduhu macnahaasay tilmaamayaan qofka marka haddii la yidhaha war kaale aan kitaabka ilaahay kaaga igaga qadbax haddii lagu yidhaahdo waa ogolaha inaad tiraawa kitaab alle ma diidaayo aniga kitaabkii alle aan ku kala baxna marka la yidhaha laakiin qofku qaadi sharciya hadduu jiro de qaadigaaba la aada haddii uunan jirin qaadi markaa sharci ah wax la yidhaha muxakamaa jiro labada qof ee garta qabo waxay uqoo waxay u qoor dhiibanayaan dad ay is leeyihiin diintay wax ka yaqaanaan xalaal miradna ay ku tuhmayaan iyagaasay marka dhahayaan na kala saara meeshaas marka qoladaas sidaa la dhahayo qofku waa dhihi karaa war aniga qofkan iyo qofkan aada uguma qanacsani muxakam yacni kama dhiganaye dad kaloo diinta nagu kala saaro waa badan yihiin noo geeya hadduu dhaho qofka kale inuu yidhaha maahan adiga muslin ma tihid miyaa inuu yidhaha maaha yani qaadigan haddaan la dooranin oo ummadda uusan qaadi u wada ahayn adiga marka inaad ku qasabto maaha ilaa ilaa hebel ha loo tago ma lagu qasbi kara dadka nacam qof ay marka labadooduba heshiis ku yihiin oo aqoon diinti u leh ayay u qoor dhiibanayaan iyagaana markaas iimaankoodaa la rabaa marka inuu inuu celiyo marka xukunka ou dhaco ee la yidhaha kitaabka ilaahay sidan baan anagu ka fahmnay sidan baa marka xukun waxaasaa lagugu leeyahay xaqan waa lagugu leeyahay iska bixi marka la yidhaahdo ninkii xukunka la dul saaray waxaa la rabaa samcun wa daacatan inuu yidhaahdo ee markaa kadib inuuna meel feerfeerinin oo uusan isdhihin awalba dadkaani iyaga maa askar hayste haddaad halkan ka baxda maxay kaa qaadi karaan iimaankaagaa wax kaa qaadaya waa in iimaanka uu ku celiyaa bis khalaas nacam dadku laakiin waxaan aragnay in badan xukunkii inuu markaa marka hore uu dhahayo kitaabka ilaahay waa rabnaa waa ku kalsoonnahay idinkii waa idinku kalsoonnahay noo fiiriya qadiyadii markii la galee loo fiiriya kii xukunka uu ku dhaco waa jiraan dad iimaankoodu celiyo oo qaato dad waxaa iyaguna ummaddii iskaga ba badan qole iyaga markaa kadib de meel kale wax ka furto ama kuwo iyagii laftooda yidhaahdo war waxaan maan racfaan laga qaada karin iyo nacam iyo meelo kale iyo wax kale lasii aado nacam waxyaabahaas marka qofka waxaa la rabaa in gartii hadday awalba meeshan wuxuu u yimid labada qofba garta ma heli lahayn qof unbaa heli lahaa ka kale marka in iimaankiisa uu celiyaa la rabaa ayb marka alle wuxuu leeyahy waidaa haddii ducuul loogu yeero ilallahi alla intii ka iyo warasuulihi rasuulkiisa intii kaa yani xugunkoodii liyaxkuma si uu u xukumo beynahum dhexdooda idaa fariiqun koox waaba iyada oo kooxda oo minhum munaafiqiintaas ah mucriduuna inay jeesanayaan ayb waa ka jeesanayaanoo cani ilxaqi bay ka jeesanayaan iyo waridaa bixukmi rasuulillahi sal ll ly slam nebiga xukunkiisa inay ku raalli noqdaan wain yakun haddii uu ahaado lahum iyaga hadduu u ahaado alxaqu xaqa hadduu iyaga u sugnaado oo u ahaado ya-tuu way imaanayaan ilayhi ila nabiyi nebiga xaggiisay u imaanayaan mudciniina iyagoo markaa hoggaansan oo adeecayo ee markaan waxbaad helaysaan bay isleeyihiin meeshan markuu ninkan isfiiriyo waxaan gartaan maanta adaa helaya markuu is yiraahdo waa soo ordayaa marka diintaan rabaa buu leeyahay taana marka lama rabo markaad gar leedahay markaadan gar lahayn labadaba inaad diinta gartaada ka fiirsato dhexdeeda lagaa rabaa laakiin markaad xaq leedahayna saas markii adiga aadan xaq lahaynna inaad tiraa waxaan kuma jira aniga iyada lafteeda marka waa waa qofkii dad kala saarsaaro wuu arkayaa dad noocaasa nacam garow kuu keenayaa markaad garta isaga ou helo kitaabka ilaahay waa fiican yahay agtiisa nacam maalin dambe markuu yimaado garti isaga laga helo waa maxay buu leeyahay meeshaani ama diinkan waa maxay kitaabkan ma see wax loo sheegay qalada wax loo sheegay iyo ayuu leeyahay markii hore ma dhehaynin taana marka waa laxjeclada bani aadamka ku jirto qofku marka waasic diiniya inuu yeeshaa laga rabaa afii quluubihim quluubtooda dhexdeeda maradun shaki iyo jiro miyaa ku sugan wayaabe am irtaabuu bal ee irtaabuu way shakiyeen am yakhaafuuna bal ee yakhaafuuna waxay ka cabsanayaan iyagu siday markaa yacni umu danigoodu yahay waaye baatilka ah an yaxiifa allaahu alle inuu ku jowr falo calayhim korkooda iyo wa rasuuluhu inuu ku jowr falo sidaabay markaa iyagu isleeyihiin oy ka baqayaan uga cararayaan kitaabka alleh marka dee ilaahay miya miya adiga kugu jowr falaayo maya cadaaladu kugu yuu kugu xukumayaa haddaad gar leedahayna gartaadii baad heshay haddaa gar daran tahayna in gar darada lagaa qabto oo aakhiro aan waxba laguu raacanin faa-iido ka weyn ma leh nacam maanta hadduu qofku qof dilo haddii inta maxkamadda la geeyo qisaastii laga lagu fuliyo ama yacni diyadii lagu xukumo dan baa ugu jirta xukunkaas isaga waa adag yahay uu dhahayo ama uu dhibsanayo dan baa ugu jirta inuu dhibsadana ma aha qof iimaan uu ku jiro marka gar iyo gardarro labadiiba marka ilaahay marna kuguma jowr kuguma jowr falayo bal ee ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unba addaalimuuna kuwa dulmiga falay inamaa wax kale maahane kaana qowla lmu'miniina qowlalmu'miniinadan hore waa khabarkii kaanoo soo hormaray ismigii kaanana ah wa an yaquuluuda waay an yaquuluu masder baa laga dhalaalinayaa ay inamaa kaana qowluhum samicnaa wa aطacnaa hadalkaasi qowlalmu'miniina waayo waa mu'miniin warkood waayo warkaas macnaha saas u noqona mar kastana midka aada macrifada ugu sii dhow ayaa ismiga laga dhigtaa markaa macnuhu wuxuu noqonayaa inamaa wax kale ma ahane kaana wuxuu ahaaday qowluhum mu'miniinta qowlkooda samicnaa iyo wa adacnaa ay yidhaahdeen qowlalmu'miniina mu'miniintii warkooda ay ku warramaan ayuu ahaaday kaasi goorma idaa haddii ducuu ilallaahi alla loogu yeero xukunkiisa wa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisa loogu yeero liyaxkuma si uu nebigu u kala bixiyo beynahum dhexdooda wa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah kuwa liibaanaya iyaga kuwa liibaanay iyaga unbaa ah xasrigaana marka wuxuu keenayaa in aad ay u qiimo badan yihiin waman qofkii yudiici illaaha alla adeecay alla adeeco wa rasuulahu rasuulkiisa adeeco wayaksha allaaha alla ka cabsado wayattaqihi gaashaanto oo cadaabka alla ka gaashaanto meeshaa marka fiiri wixii ilaahay leeyahay rasuulku waxa uu leeyahay waa la kala saaray daacada yaa iskale allah iyo rasuul labada waa leeyihiin waman yudic illaaha wa rasuulahu baa leeyahay khashyada yaa iskale laakiin allah keligiisa iskale khashyadii marka lama dhihin wayaksha allaaha wa rasuulahu lama dhihin wayaksha allaaha bisaa la yihi ilaahay ka cabsaday wayattaqihi taqwana yaa iskale allah iskale taqwadana marka mar walba qur-aanku wuxuu ku dadaalaa waxa ilaahay leeyahay iyo waxa makhluuqu yayani waxa alla keliya leeyahay makhluuq yeelan karin in la caddeeyo iyo waxa makhluuqu xaq u leeyahay in la kala saaro cibaadadana qofka intaa fahmo ayaa cibaadada fahmi karo qofka kale laakiin ma fahmi karo walidaalika dadkeena mararka qaar waxay leeyihin war ilaahay iyo rasuulka ka cabso ku dhahaan ilaahay iyo rasuulka ka cabso war waxaas ma samaysay ma samaynin ilaahay iyo rasuulka dhaartii rasuulkii buu ku darayaa cabsidii rasuulkii buu ku darayaa yani rasuulku cabsi allah iskale rasuulku male isaga khashyada cabsida yacni khawfu siri alla unbaa iskale keliya saasaa marka qofka aayaddu marka ay u kala saartay fii suurati towbana waa kusoo marnay aayad saas oo kale ahayd ومنهم mن ylmزka في الصدقات fain اعطوu minha raضوu وin lam يcطوا minha إda hm yskhطوun wlow أnhm raضوu ma aataahm الlah وrasuulه وaqaluu xasbuna الlah xasbiga marka la joogo feeri xasbunaa kan nagu filan allahu waayo bisaa la yidhi warasuuluhu lama dhihin waqaluu xasbuna الlah sayu'tiina la sayu'tiina اllah min fadlih وarasuuluه iitaaga iyo waxsiintana maxaa la yidhi ilaahay baa wuxuuna siinayaa fadligiisa nebigiisana waana siinaya ila nebiga asaga haniimada qeybi jiray sayu'tiina allahu min fadlihi warasuuluhu raqbada marka laga hadlayna maxaa la yidhi inaa ila llaahi raagibuun ila llahi wa ilaa rasuulihi lama dhihin inaa ila llahi inaa ila llahi raagibuun unbaa la yidhi raqbada iyo yacnii iyo xasbiga iyo kifaayada khashyada allah iskale rasuulku waxba kuma laha daacada iyo rasuulku wax ku leeyahay nacam oo daacada allana waa adeec baa lagu leeyahay rasuulka ilaahayna adeec fa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alfaa'izuuna kuwa liibaanay ah hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed